cibaado muuse maxamed baa laydhahaa cunuga naag baa wadatay naagta markay saa dhulka u dhigtay ooyey saddex haweenana waan ahayn saddexda haweenka marka waxaan ku dhahnay miilka cunuga maad dhabta saartid oo qaadideeda xumbaartid ani ma dhalin bayna dhahday marka ani ma dhalina meelahan iga soo raacay ilaa maanta way daba socday wax iga qabtayna waan waayey cunugina kuna dunday ayadoo waana dhaaftay marka Koo- labiyo tobankii koo iyo tobankii barkii may ahayd meelahaas kule galab casar bay ahayd tumbada ay goday tumbadaan joognay cunug waxaan ku baraarnay wuu ooyay cunug luqbi ka soo baxay cunug wooye marka waxaan dhahnay maxaad u qaban weyda cunuga malqabatid ani ma dhalin bayna dhahday marka Ha- ee, meeluhu iga soo raacay intaas way sukeen daba dhigtay horna si- tallaabadeedii may reebina waa la- hor bay socotay Tal- in hor inta laga dhigay dhulka la dhigay wooyin moogta saas aan u yara dareennay marka dhar shaar iyo surwaal wuxuu sitay fanaanad buluuga iyo surwaal buluuga daaga hal sameeyo bar kolle ma hadlaayo ma caddayn karnaa anna waxaan sinay kolle waa soo xadday tuulooyinkana waxaan malayn maadaama ifo la geliyey khadadka la geliyey facebooka iyo wax walba la geliyey in haddii khadadka lasoo sheegin wayn waxaan sinay armay tuulooyin ka soo qaaday iyadoo dhashayana ma sheegi karno laakiin cunug inta dhigtay ka tagay islaan madow bay ahayd xijaab madow weynna way wadatay laakiin islaanta madow da-ayaan ilaa soddon iyo shan jir kolley xaafadaha deriska waan geynay oo waayo ifoo dhan baa khadkaa la geliyey ma- waa lasoo sheegan lahaa soomaa marka duruuf islaan ka muuqatayna ma ahayn qofku marka duruufta ka muuqanaya marka kale waa la kala garan waan qaaday xaafadan kusoo wareejiyay waxaan maleyn qolahan ta- qola tacsi ay meel xaafadeeda ka dhacday inay dadka ay kasoo uu kasoo raacay baa xaafadan ku wareejiyay wax waa lasoo sheegay waa la soo celiyey islaamka u sheegay magaalada shalay dhan casarkii halkan la wada imanayay wax sheegteen waa la le Hadda ilaa wax kula soo xiriiray ma laha iyo meel aad geysato maya waxaan geynay stationka stationkan rabood kasoo qornay warqad baa nala soo siiyey waxaa la yidhaha qofka iniin soo shi- yimaada ee dhalan hadduu iniin yimaad naga dhalataa shirkayna hadduu yimaado qofka waxaad ku samaysaan si aad annaga nala soo xidhisan noo keena raboodkiisa hooyaa waad garanaysaa meesha xanuuni waanu wada oynay dhammaanteen waanu soo xambaaranay hadda waxay qorshaysay wixii ilaahay ilaahay wixii dhalay allahu soo berberiyo aniga safiya jaamac baa laydhahaa cunugan shalay toban saac baan aragnay isagoo islaan wadata laga dhigay maxaan ku dhahaa xalay meel kasta waan ka baafinay masaajid kasta waan ka naadinay wax ilaa hadda soo sheegtay tiktok waa la dhex dhigay facebook ilaa hadda wax soo sheegtayna ma hayno waan geynay laamaha ammaanka waa u geynay xalay waan soo dawaangelinay xalay waan baryey waan seexiyey saaka maamadana uga tegay un baan u kallahay marka haddee cunugii waan haynaa ilaa hadda wax soo sheegtayna ma hayno marka wixii dhalay waxaan ka codsanaynaa in lasii ballaadhiyo oo lasii faafiyo oo cunugan wixii dhalay la raadiyo iyada way dhigtay na hadda cunuga maxaad u dhigaysa adi maa dhalin maya ilaa maanta dhan bay soo daba socday tir cunugan wax dhalayna ma sheegi karo markii laga daba ordayna way carartay marka hadde ilaa hadda kolley cunugan waa la hayaa waad aragtaan meeshaanu ku sugan yahay kolley wixii dhalay waa un- waa ilaahay ha usoo saqiro maxamedow waxaa dhacay in shalay gelinkii dambe markay ahayd kow iyo tobanka ee magaalada use waxaan isqabsado sida em, eh, facebooka iyo tiktoka eh, foorumyada whatsappka statasyada in lasoo saarta cunug yar oo sanad iyo bar jire oo baadi ah cunugan hooyadan garabka iga taagan iyo hooyooyin kale oo tubooda biyaha ka dhaansanaya xilligii tubadu ay go'day haweenku ay sheekaystaan baa waxaa soo baxday hooyo ee cunugan wadata sida ay hooyooyinkii ii sheegeen way ag dhigatay haweenkii ag dhigtay wayna dhaqaaqday na ilmaha ooyaya qaad barkii waxay tiri anuma dhalin intuu iga soo raacay marka eh, si walba u leh kolba xalay shalay koo iyo tobanka ilaa saacadan cunugan wax dhalay oo aan ku tilmaanno oo na soo weydiiya ma jiro Eh, waana baadi baryahana way soo badatay sida la sheegahaya caruuraha Eh, marka inay hade hooyadii dhashay oo ay duruuf la xamili weyday tahay eh, inay tahay ee, qof kale oo si qaldan uu gacantiisa ku soo galay oo meesha kaga muluqsiibanhayey ma sheegi karo laakiin waxaan caddayn karaa inuu baadi yahay ifana uu baadi ku- magan ku yahay hoygan aan ku sugannahayna uu magan u yahay ilmahan ee, ciddii dhashay iyo ciddii ee, uu ka maqan yahay haddiiba ay jirto cid dhashay oo baadi uu kaga maqan yahayna ay ifo ugu soo hagaagi karto adiga oo ee, saxafiga hadda ee, ca- ca- aradan caan oo maxamed baaruud ana aad markhaati ka tahay ilmaha yarka inuu ee, afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay uu baadi u ahaa ciddan uu magan u ahaa maxamedow intaa waxaa dheer ee, waxaa laga yaabaa caruur aan waxaa iska fara badan ee, hooyooyinku ay la keli noqdaan oo fara badan oo keli laleeyahay oo aan aabba lahayn oo marka ruuxa hooyadu ay la keli noqoto oo duruuftu ku adkaato waqtiga ku adkaato stress badan kadib meel dad jooga dhexdii lagaga dhunto way badan tahay kuwa bac ayagoo ku jira lasoo qaado kuwa wadooyinka la dhigo kuwa isbitaalka lagu dhalo laga dhunto kuwa xaafad dhexdeed lagu dhalo laga tegey kuwa ayagoo kabaca banaanada lagaga dhaqaaqo marka cunugan hal saniyo barkii aan jirin ee aan hadli karin ee dhihi karin hooyada waa hebla magaal hebla laga keenay aan dhihi karin waxaan caddaynaynaa inuu yahay mid baadiya